labadaba luqada waa u yimaadaan bal isagoo dee mafcuul wax ka badan qaadanaya nuqadkuna waa ka yimaada oo imanka zaada waa zaaday uu ziyaadaya zaada shayu iyo zaadahu uu ziyaadiye sa naqasana naqasa uu nuqsaamayo naqasa uu nuqsaamayo labadaba waa timaadaa bal dee mafcuul wax ka badan baad u qaataa haddaba imaka halkan waa tiin imaka waxaan ka dhigaynaa kii mutacadiga ahe fa ama idaa zaada waa kii ma'muurka ahaa waa shaksigii ma'muurka ah faacilki hadduu ziyaadiyo oo waxa weeyaan cala alma'muuri bihi wixii isagu la faray ee ma'muuru bihiga ahaa uu wax sii kordhiyo oo macnaha ziyaadadu waa maxay qadarkii mujsiga ahaa ee lalahaa waa qadarkii amarkani uu ku xasilayay ayuu ka badiyey rukuucdii baabu waabatan bian yaamurahu waaba isagoo shaarica amra birukuuci rukuucu rukuuco ee rukuucduna waxayd inuu foorarsado xad uu gaadho gacmihiisu ay jiribihiisa ka gaadhayaan in yarna subxaan allah qadarkeed haba noqota ku xasilintaasaa qadarkeed rukuucdu ahayd haddaba intiibuu ka kordhiyey waa dheereeyey oo fa yaziida markaa uu ka ziyaadiyo calaa maa wayaqiqacu waxa uu ku dhacayo calayhi lismu ismu rukuuc wuxuu ku dhacayo wo uu ka kordhiyo saqada hortaal uu dhacayaa alfardu faradkii canhu xaggiisa biadnaa maakii ka ugu yar yaqacu uu dhaco calayhi korkiisa alismu magacu waxan uu ku dhaco magacu waa magacii rukuucdaba qadarkii mujsiga ahaa intii ugu yarayd buu kaga dhacayaa waziyaadatu calaa dalika ziyaadada intaa laga kordhiyeyna tadawucun sunno weeyo laa tadkhulu fi lamri amarka markaan idhaahno iijaab buu keenayaa ma soo gelayso masaladana maxay tahay kolley waa dee fiirobayd waa saas aad baan waa dee waxyaala faa'iida leh dee inoogamana baahna ujeedooyinka oo culimada iyo meelaha khilaafku jiro inaan ogaano waxay tahay iminka waan rukuucno waan sujuudnaa rukuucdii amar baa jira waa rukni arkaantii salaada ka mida sujuuddii amar baa jira laakiin marka ay tacriifinayaan rukuucda iyo sujuudda dee qadarkan isaga rukuuc wixii lagu magacaabay ay ku tacriifiyaan waana tan uu ka cabirayo cala alwajhi aladii tanaawalahu lamru ama waa tan aan leynay waa qadarka mujsiga bal intaa ay dee gacmihiisu ka gaadhayaan jirbihiisa dee foorarsi caadiyan uu foorarsado yarna uu kuba xasilo waa rukuucdii haddaba ruux hadduu intaasun la yimaado isagoon waxba ku kordhin waxna ku darin dee waajibkii waa ka dhaco salaadda way ugu ansaxaysaa horta taasba weeye laakiin muxuu leeyahay waa dheereeyey adkaartiibuu aqriyo rukuucdiibuu ku raagay hadal baa meesha imanaya rukuucdii waajib bay ahayde waxaanuu la yimi ma wada waajiba ina wixii ma kala soocna rukuucaa la yidhi intan hore iyo inta dambe iyo inta dhexe iyo wixii ma kala soocno waa wax isku wada jira wixii oo dhan mawaajib baan ku wada magacaabaynaa ninkan rukuucda ku raagay waxaanu leeyihi mawaajib baan ku wada magacaabaynaa isaga waajibkii markii u xasilay ee qadarkii waajibka uu leeyimi waxa kale waa sunna uun oo amarkii markaa ahaa rukuucadu ma shamlinayo sunno un weeye bal dee ajriga uu ka helayaana ajrigii sunnuun buu helayaaye ajri waajib intaa kama helayayne ajrigiina way ku kala duwanyihin kollay dee umuuro ayaa soo baxo fawaa'id kala duwanoo ay halkan iyo kuba tiriyaan baana soo baxo waxyaala hadalkan ka imanaya kaba ratimaya labada qowlan marka wuxuu leeyahay oo qowlka uu raajax yeelaya ah in qadarkii mujsiga ahaayee amarkii aan ku gudanaynay waa inta waajibkaah wixii intaa ka badanna waa sunno uun ee waajib maaha waxaana caddaynaya inay intaasun sunno tahay ruuxuu iska dayn karaa uu soo yarayn karaa haddii waxaan wada waajib yahay lagama tegi kareen waa soo yarayn karaa waa tan in ku gaabsan karaa inta kale u iska daaya dee waa waxaa in laga taga ay iska banaan tahay ruuxu ka tegi karaana dee waajib maaha bal markaa qadarka ziyaadadii waajib ma noqonayso kolley masaa'il baa meeshai imanayo marka aanay kala soocnayn qolooyinka aimadaee qaba masxu raas inuu dee aanay tacmiimku waajib hayn oo kale dee markaa waxay noqonaysaa walow qadarkii aanu socnayn qadarkii ma socnee dee intii uu ku xasilayay masxigu wixii ka ziyaadsan in la ydhaha waa tadawuc ajrigiisuna ajri tadawuc ay noqotay waa masaa-isha meelahan imanaya wa qaala bacdunaas dadka barkood baa waxay yidhaaheen waa culimada qaarkood sharaxiisa wuxuu u tiiriyaa abulxasan alkarkhi oo a'imadii xanafiyada ayn hore usoo maray maalin dhow tarjamadiisuna kitaabka aynoogaba sugnayd taas buu u teeriyaa ee kolleyna bacda shaaficiyana qowlkood weeyo wixii kol haddaanay kala socnayn waajibun baan iskaga wada magacaabaynaa iyagu leh xanaabiladna qaadiya shahiirkee abuu yacla la yidhaah kutubta kala duwan lehoo kale ayaa wuxuu kaba dhigaa inuu imaam axmed kalaamkiisa sida ka muuqataa taatay walow qowlkaa hore ay dee madhab ahaan afarta madhabood iyo jumhuur culamaa qowlkaa hore unay kaba soo naqliyaan adig ba waxaan leeyahay qaado abu yacrana waa ikhtiyaarkiisa iyo wuxuu doorto bal maha abulxasan tarki uun bal qolooyin culimada ka mida waxay leeyihin aljamiicu dhammaan jamiicda maxaa loo wadaa waa jamiicu maa yaqacu calayhi lismu intan dee qadarkii musiga iyo waxan ka siyaadsan waxan aan rukuuc lagu magacaabay u rukuucay waa dheereeyey dhowr daqiiqaad u rukuucsanaa intii oo dhami kol haddii salaad waajiba dhexdeed ah ama dee ay waa rukni uune waajibun waajib weeye oo daakhilun fi lamri amarkii la yidhi rukuuca oo rukuuc la kaalay ayaa uu ku dhex jiraa un wahada baadilu sheekhu kale cibaarad adag buu kalkal isticmaalaayo waa qowl baadila ayuu leeyahy sababtuna liana maa zaada cala lismi intan magacu wuxuu ku xasilayaa dee magacan iska egayo waa kolba shaygan ma'muurka ah ma'muuru bihiga ah qadarkan la leeyahy waa qadar mujiziya ee lagu tacriifiya rukuuc oo kale musaman rukuuc buu noqon sujuud musama sujuud taas bay noqon injuluuskii bayna sajdatay dee wixii oo kale bal intaa kolba dee muse masxigii oo kale isman masxi wixii keenayay wixii qadarkan ismigani ku xasilayay ka ziyaadsan yajuusu lahu tarkuhu cala alitlaq ruuxu inuu iska daayo waa leeyahy dee kol hadduu katagiisa leeyahay fa idaa facalahu hadduu sameeyeyna inuu iska daayaba waa lahaa wax waajiba hadduu wadayeyna lagama tegi kareen intoo dhan baa isku jiri layd lam yakun waajiban ka saa'iri nawaafil ma noqonayo waajib sadee nawaafisha iyo sunayaasha kaleo kale wuxuu tan ka saa'iri nawaafil uga dhigay masalada nawaafisha kale waa itifaaqo iminka salaad subax baan tukanay laba ragcadood bay ahayd laba ragcadood oo sunacana way leedahay salaadu laakiin way ka baxsantahay way ka soocantahay taasi iyadu dee waa nadbi uun waajib ma noqoto asal ahaan oo taa khilaaf kama taagna ee waa xagaya waa waxaan isdhex galay weeye in la kala sooci karayn san rukuucdii oo kale dee qadarkii waajibka ku xasilayay inta ziyaadada sujuud ruuxuu iska ducaysan iyo ku raagay waatan dee dadka kaleba ay iska kacayaan oo kale wixna laakiin ma kala soocno inteebaa waajibkii ku dhacay inteebaa musamihii ku dhacay dee wixii nooma kala lama kala guriguri karo tiibay deeta leeyihin may waajib baan ku wada magacaabanaya mee maaha kol haddii laga tegi karo ziyaadadaas mamuurbihigimay ma'muur bihigii la ziyaadiyey sunuun bay noqon bal markaa labaan ka soo baxnay intii unbuu sameeyey intiibuu wax ka ziyaadiyey hadduu ka nuqsaamiyona waabatan faslun fasalkan fa amaa idaa naqasa hadduu nuqsaamiyo waa isagu can ilma'muuri wa can ilma'muuri bihigii oo badiibaa taa halkan noqon ruuxii waxaan la faray mukalafkaabaa wixii la faray ayuu ka nuqsaamiyey intii canilma'muur bihi intii la ysfaray oo ujeedadu qadarkii waxa la ysfaraydu dee haddii layidhi rukuuca rukuucdu qadar bay ahayd rukuucdu ay ku xasisho intiibuu ka dhimay nadarta waad eegi wixii waxbaa ka dhiman intii magacii ama musamihii halkuu ismiga ka cabirayay nooma wada xasilin u fiirsa adigoo waad kala qaadaysaa tafsiir baa ku jira uu leeyahy fain naqasa minhu hadduu ka nuqsaamiyo maa huwa shardun fii sixati wax marka horeba shaygan sixadiisa shardi u ahaa meesha waxaa ka baxay uu yahay wadalika ka salaati salaadba weeye bigayri qira'atin qira'a faataxa la aqriya aan lahaynba lam yujziu kaasi kama gudayo inkastaba ha idhaha waxbaan sameeye taasi kama dhacayso kama gudayso rukuucdii oo kaleo dumaaniinaba u foorarsadu markiiba soo toosoo dumaaniino lamu iman kama gudayso taasi walam yadkhul fi lamri ruuxaasi amarkiina ma gelin ujeedadii fi imtithaali lamri ama qadarkan uu leeyimi amarkii kuma jiro amarkii ma keeninba inay wixii amarku ku xasiraya lamu imane imtithaalkiina lama hayo liannahu lam yati lamu iman bilma'muuri bihi wixii laysfaray cala alwajhi aladii umira bihi wejkii laysu farayo oo intii layidhi sii layidhi la kaalaya lamu iman wejka laysu farayna muxuu noqonayaa waa istiifaau larkaan washuruud wixii oo dee arkaantiisa shuruuddiisa u dhantay buu ahaa dee kol haddii wax ka dhimo uu rukni dhimo ama shardi dhimo sii laysu faray ulamu iman markaa kaasi amarkaa ma gudan dimadiisu waa mashquulo un taasi waa mid eeg shardi baa nuqsaamiy wain naqasa hadduu nuqsaamiyo minhu xaggiisa maa laysa bishardin ficilkiiana mutacadigii baan isaga wataa in halkan xataa laazim baa lagu laqaban kari lahaa hadduu kaba dhimo maa laysa bishardin waxaan shardi u ahayn oo ujeedadu arkaantii iyo shuruuddii waxaan kaba mid ahayn buu ka dhimay wadalika ka tasmiyati fi dahaarati tasmiyadiiba weeye xagga dahaarada marka la weysaysanayo bismi illaahi in la yidhaahaba weeye dee weysadiibay kaba mid ahayd bal markaas taasoo kalena haddaynaan odhan waa waajiba aan sunna nidhaahno taaba weeyaan oo dee shardi may ahayn sixadii shardigumay ahayn ee acdadan la maydhayo unbaa shardigu u ahaa ama arkaantii ajzaahu waa ka gudaya can ilma'muuri ma'muurkii isaga dee camil mamuur bihi waay waa wixii laysfaray ama dee ajzahu waa gudayaa kaas bal haddaan kula waa in naqasa hadduu nuqsaamo oo minhu wixii ma'muuru bihigaa uu ka dhimo maa laysa bishardin waxaan shardi ahayn wadalika ka tasmiyati fi dahaarati bismi illaahi dii xagga dahaarada kuma sugnayd weeye ajzahu kaasi waa ka gudaya can ilma'muuri shaksiga ma'muurkaa uu ka gudayaayo ujeedadu amarkii wuu hogaansama waanu kaba dhacaya laakiin arrin baa jirta wahal yadkhulu miyuu gelayaa dalika kaasi dalikada ishaaradu waxay u laabmaysaa wa alficlu lmanquusu minhu maa laysa bishardin ficilka laga dhimay waxaan shardi ahayn waa wax sunaa laga dhimay haddii shardi laga dhimo waa taa aynu dhi amarkii ma gelin amarkiiba ma shamlinoo dee sidii laysu faray maaha laakiin dalikadu waa alficlu lmanquusu minhu maa laysa bishardin ficilka laga dhimay waxaan shardi ahayni fil mri amarkii miyuu gelayaa la ysfaray ficilkii u nuqsaan baa jirta dee haddaan gees kale ka eegnana bal haddaan tasmiyadan idhaaho sununba hedo sunaa laga tegay maxaa inoo soo baxaya ficilka caynkan inuu karaaha noqday in sunno laga tegay karaahu keenaya karaahaduna wax laysfaray may ahayd bal dee wax laysu diiday baabay ahayd yani calaa sabiililjasmi ahayn saynu soo marnay haddaba wuxuu leey waa jaanibka imaka uu ka joogsanaya haddana markii hore horta wuxuu yihi amarkii waa xasilay wuu ka guday buu leeyaho ujeedadu qado dambe iyo ku celin laguma laha dalabkii waa ka dhacay oo guditaanku waa tan marka dhaweed soo marnay fi an yadulu cala ajzai lmacmuur guditaankii waa ka dhacay uu ka guday oo dalabkii waa ka dhacay oo dimadiisna beri bay noqoto ku celi horta lama odhanayo laakiin geed jaanibkalu ka eegaya waal yadkhulu miyuu gelaya dalika ficilkaas maanta waxa sunno ah laga dhimay waxaan shardi ahayn laga dhimay fil amri amarkii laysfarey layidhi imaka weysaysta ficilka caynkaasa maku daraynaa oo maku jira aaahiru say taalan de waa say inoo wada taalla hamsadime calaamadii istifaamka adaahiru dabadeed dhacday meesheediibay ka dambaysaaye waxay istifaamtu ku joogtaa waliyadkhulu dalika fi lmri halkaasaa calaamadii istifaamtu ay galaysaa adaahiruna waa jawaabtiiba hadalkan uu kala jawaabaye weeye ee calaamadii istifaamku halkaasay ku qormaysaa waliyadkhulu dalika fi lmri hadalkii markaa jawaabti maxay noqon sheekhu leeya adaahiru sida ka muuqata min qowli asxaabina asxaabteena qowlkiisa kaba muuqata anahu laa yadkhulu fi lmri amarkii ma gelayo haddii aad nidhaahdo waxaa meeshii imanaysaa shay karaaha ah ama shay la odhanayo waa makruuh in laydhaha waa laysfaray taasaa meeshii ka imanaysa markaa kaasi ha kaga dhaca waajibkii laakiin amarkii laysfaray ee ama keenayay waajibnimo ama sunanimo keenaya cala alaqal keenayay kani waa ka baxsan yahay haddii kale waxay noqon in la yidhaha shay makruuha ayaa ma'muuru bihi ayaa meesha imana waqaala asxaabu abi xaniifata aduu kolley hadalku ma sii dheeraanayo khilaafkiio ruuxii wixii ku celin laguma laha mid kastaba ama ad nidhaahna amarkii waa ku jira ama kumaya jire waqaala asxaabu abi xaniifata waxay idhaaheen yadkhulu fi lmri amarkii buu gelaya amarka wuxuu gelayaada wuxuu uga jeedaa mutlaqan amarka ee ahaa waxaa la kaalaya xaalada nuqsaantu ay ku sugan tahay ee sunno lagaba tegay ee markaa isu roogtay dee karaaho karaaho isu roogtay amarkii waa ku dhex jiraayo amarkiibaa shamlinayo waxaa markaa soo baxaysa mutlaqu lamri yatanaawalu makruuha amarkan mutlaqi kii makruuha ahaana dee xaaraantii iyadaa salahaan ma noqonaysa makruuhiina waa shamlinaya waa ku dhacaya marka wuxu uhi wahuwa daa hayru saxiixin hadalkaasi saxiix ma noqonayo amarkii suuradani amarkii ma soo gelaysaan odhanaynaa waajibkii ha kaga dhace liana almakruuha waxaan makruuhayey manhiyin canhu waa wax laysu diiday falaa yajuusu ma banaana an yadkhula fi lamri lafdigii amrigee iijaab keenaya ama istixbaab keenayay in dee wax makruuhi soo galo taasi ma banaanaanayso kal muxarami si aan muxaram kuba u soo gelahayn baabu man yadkhulu fi lamri waman laa yadkhulu fiihi wallah subxana watacala aclam baabu man yadkulu fi lmri waman laa yadkulu fiih haadakani baabu bayaani man bal shaksi caddayntii baabkii weeye yadkhulu gelaya fi lamri amarkan oo amarkan dee waxa weeyaan wax laysfaray ama wax laysku waajibinayo cidda amarkaasi laasimayo ee amarkaas ah ciddii uu shamlinayay caddaynteedii ayuu baabkeedii yahay iyo man laa yadkhulu fiihi cidda aan iyadu gelahayne amarkaas dee idraag la-aan iyo faham la-aan kuwu laasimayo amarkaasi aanu ahayn halkan qolooyin kale amarka bedelkiisa khidaab bay ka cabiraan
khidaabkuna kole wuxuu shamlinayaa amarkii iyo nahyigiiba uu shamlinayaa oo ciddan amarkani iyaga uu ku dhacayo oo ciddan amarkan loo jeedinayay tahay inay u dirmaan u hoggaansamaan ee hadday u hoggaansami waayeenna dee ku radii amarku lilwujuubu ahaa bal ciqaab mudanaya waa cidda nahyigana iyadana uu dee ku jihaysan yahay ee ay laasim ku tahay wixii layska nahiyay inay ka dheeraadaan hadday ka dheeraan waayaanna dee xukumkii irtikaab maxduur wixii kaba iman jiray uu ku imanayo taas bay tahay oo wax farqiga u dhexeeya ma jiro khidaabkana labadaasuu inoo wada shamlinayay bal haddaba macnuhuna waxa weeye dee amarkan iyo nahyigani waa wixii takriifku ka imanayay ruuxan la leeyahy amarkii ayuu hoos gelayaa ama nahyigiina waa kii mukalafka ahaa weeye kuma bal haddaba dadkeebaa dadkan takriifyuu saaran yahay yaase dee idraag la-aan ama nuqsaan xaggaa jirta ama wax kaloo jira aan mukalaf u ahayn baa macnuu noqonaya marka isagaana iyadoo fusuul aysdaba socota ayuu inoogu keeni doonaa iclam waxaad ogaataa buuli anna saahiya ruuxii saahiga ahaa halkan saahigii iyo dee naasigii kolley waxbuu wada isticmaalayaa se cibaaradiisa qaarkood ba iman hada yastaxilu fii xaqi nnaasi kitaabkiisan kale sharaxana waaba dee cibaaradu way wada socotay dee waana kolley isla miduuna waa ruuxan wixii isaga lagaba doonayay ilowsan ee ka qaafilka ayuu saahiya naasi noqon waxaa kolkol u dhaxayn karo ruuxu dee wix hore uu ogaa oo uu intuu iloobay dib marka loo xusuusiye xusuusanayaana waaba dee naasi waa noqonaya sahwiguna shardi maha in cilmi hore sabqo macrifo hore sabaqdo ee wax dee markaa ay ahayd inuu xusuusnaado oo uu markaa ka qaafil noqday unbaa meesha imanaya laakiin maqsuudkiibaa mid ah iclam waxaad ogaataa ana saahiya laa yajuusu ma banaana an yadkhula inuu galo fi lmri amarkii wax la isfarayay iyo wanahyi nahyigii inuu galaa taasi ma banaana macnaa banaa gelitaanku in la yidhaaho ruuxan saahiga ah xaaladan isagoo kuba sugan oo sahwisan ama waxilowsan ayuu wixii la ysfaray dee ay waajib waqtigaa ku tahay ama wixii la iska nahiyay ka dheeraantiisu ay waajib ku tuhu markaa xaaladaasu mukalaf yahay in la yidhaaho ma banaana ayuu leeyahay mar dambe waxa laasimeen wixii ha la yidhaaho dee dib u sooba kaalay haddii cibaado dhaaftay qadaheediyaba ay tahay laakiin markan kol haddii aanu wixiiba garan oo xusuusnaynba ee markaa amarkii ama khidaabkii sharciga ahaa iyo amar iyo nahyi baa lahaa ee takliif ka dhalanayay waqtigan ma saarna weeye fii xaalati sahwin sababtuna waxa weeye liana alqasda qasadkan loo qastayo ila taqarubi in ilaah loogu dhowaado subxaanahu watacaala bilficli ficilkii oo halku amarka marka hore ka cabiray ficilkan cibaadada la imanayo la isfaray iyo wa tarkiga halkii uu nahyi ka cabiray ka tagan laga tegayo waxaan la iskaba nahiyey ina meeshii qasad baa jira waxaan waa lagu faray ee markaa la kaalay oo ilaah daraadii ula kaalay raqbatan wa rahabatan mimaa cindahu ayaa meeshii taala dheeraantuna waa saasoo kale wuxuuga dheeraanayay qasad baa jiro waa kan uu qasaya inuu ka dheeraado sababtu waa loo diido waa lagaba nahiyey haddaba qasadka caynkaasi iyo ujeedada caynkaasi ruuxu uu taqarubka ficil iyo tarki uu bal matalan dee ku cibaadaystu ilaah ugu dhowaado isagoo ajri iyo thawaabna ka doonaya ciqaabtiisana kaba cabsanaya yatadamanu wuxuu kulansanayaa qasadkaasi alcilmu ogaansho la og yahay bihi bihi damiirka waa bilmukalafi bihi waa ficilka iyo tarkigiiba waxaan mukalafu bihigaa ee la isku kalifay ee ama laga doonayo inuu sameeyo ama uu laga doonayo inuu ka tago taa inuu garanayo oo markaa og yahay buu kulansanaya xataa yasixa si ay u ansaxdo alqasdu qasad ilayhi ka waxa weeyaan mukalafu bihiga ahaa ee ficil iyo tarkiba kulansanayay dee inuu u qasto midna samayntii midna ka tegi sida meesha ay u ansaxdo wahada qasadka caynkaasina ama cilmiga iyo macrifada caynkaasee kulansanaysa ama keenaysa qasadkii ee wixii loo qastayay samaynteed iyo ka tegeed yastaxiilu waa mid aan dhac ahaynoo mustaxiil baa fii xaqi naasi saahigii halkii u ka cabiro naasi kaba cabire ruuxan wax ilowsan dee qasad ma laha wixii maba xusuusna dee tiradiisaba kuma jirto oo waxaanu xusuusnaynba uu qasad uu qasta inuu sameeyo ama uu qasad inuu ka dheeraado u qastaa qalbigiisiba wixii kuma jiro ama daakiradiisiba waa ilowsan yahe ee suurtagal ma aha markaa kol hadday taa tahay xaalada caynkaasa oo bal matalan dee arrintani ay jirto waqtigaa khitaabkii isaga mid loo jihaynayo oo khitaabkii isaga uu laasimayo ma aha bal matalan waqtiga salaadii baa galay salaadii buu iska iloobay hadhow marka uu xusuusto qadaheedii waa lagu leeyay daliildan baa keenay laakiin xaaladan uu ilowsan yahay inay qasadba maba laha wixiiba ma oga imikaba eh waqtiga caynkana ayuu mukalafiyo imika tiibuu aatin ku noqonaya ka tagi lama odhanayo waatanoo ismi ma jiro laa tara miaan arkayn buuhi annahu law qiila lahu haddii lagu yidhaaha ruuxii laa tatakalam ha hadlin fii salaatika salaadaada dhexdeeda walxaal anta adigu saahin aada saawisantay adigoo saawisanyoan hadal kaa dhicin haddii lagu yidhaaho tadna waaba nahyi waa tarki markaa waxaa laga rabaa inuu kalaamkii ka tago salaada dhexdeeda isagoo saawisan adama hadduu dee kalaamkii waatan laynoo diiday salaada dhexdeeda ha ku hadlina hadda inagoo og wixii oo garanayna kalaamkii weeye ee adigoo sahwisan ha hadlin haddii la yidhaaho lawajaba markaa maxaa waajiba noqon laha oo hadalkani keenaya kulansanaya dee nahyan si dee tarkigaas uu u qasto ruuxu an yaqsida inuu u qasto ilaa tarki maa kii ka tagi yaclamu uu ogaa oo ama uu garanayuu ogyahay annahu saahin fiihi inuu isagaa waxaa dhexdiisaba ku sahwisan yahay ama uu ka sahwisan yahay ilowsan yahay inuu kaa ka tagiisa u qasta ayaa hadalkani kulansanaya keenaya wa cilmuhu garashadiisa uu garanayo biannahu saahin inuu sahwisan yahay ogid uu ogyu taa markaa xusuusanyu garanayaana yamnacu kownahu saahiyan inuu saahi noqday meesha ka saaraysa markaa saahiba maaha wabadala markaa waxaa buraya waa istidlaalkiisun masalada khidaabuhu kula hadalkiisii lagula hadlayay lagula khidaabayay ee macnaa wax la farayay waxna laga nahiyayay calaa haadihi sifati sifadaa isagoo ku sugan ah sifadan sahwiga kuba sugan kollay adigu de waa masale iska cad weeye horta si guudo macnuhuna waxa weeye ruuxan walow fatra mu-aqatoo kooban ay tahay oonu laba mid ahayn kaa isagu weli idraagiisu aanu dhammayn ama idraagiisuba suulay takliif la-aantiisii ama inaan khidaabkan iyo aan xaggiisa loo jeedinayn taa aanu kula midayna intan uu sahwisanyo inuu kuba kooban yahay maqsuudku waxa weeye ruuxu markaa wixii la faray uu ilowsan yahay dee ilowgaasi wuxuu keenayaa wixii inuu ka tago waa wax laga doonayay inuu sameeyo uu iloobay markaa la iman maayo xaaladaa uu ilowsan yahay mukalaf kuma aha wixii fulintiisa waxa uu xusuusan yahay waa halkeeda waa ruux mukalafa caqligiisna waa joogaayo caqli kama tegin ilow yaroo kooban oo haddii la xusuusiyo markiiba uu xusuusanayo oo bal dee sa ruux hurdo oo kale uu kaga duwan yahay ruuxii hurday haddii wixii uu hurdadan dhaafinaysay dee matalan lagula hadlayo hurdadii ismaba oga laakiin kani xusuusin yar kelimo yar buu ku xusuusanayaa hadal yar buu ku xusuusanayaa kii xataa hurdayna waa ka dhow yahay laakiin waa xaalada u nisyaanka ku jira uun dee waxay noqonaysaa hadduu mukalaf noqdo oo wixii ilowsanaa mukalaf uu ku noqdo waa takliifu maa laa yudaaq waxaan laba karahayn inay waaba ilowsan yahay waxaan uu ilowsanyna lama iman karo uma qasdi karo niyadii xaggiisa kama iman karto waxaan la karahayn oo malaa yudaaqa ayaaba ruuxii lagu kalifaya laa yukalifu lahu nafsan ilaa wasaxana waa tan inoo taalla bal markaa taas weeyaan xaalada laakiin hadhow wixii dee inuu daba qabateeyo oo uu la yimaadaa waa wax meeshii adilo kale ay keentay cibaaradan uu inoo yar inahu low qiila lahu haddii uu leeyahayna wuxuunbuu ku caddaynayaa waqtigan uu sahwisan yahay qasad inaanu ka dhacayn haddii xaaladaa qasad ka dhacayo dee isma ilowsanoo sahwi ma jiro ina sahwi baa laga hadlayaa oo haddii lagu yidhaaho adigoo salaadaada issahwisan oo aan saahi ah ha hadlin dee horta waxaan jirin baa lagu kalifayaayo hadduu markaa iska ilaaliyo markaad saawisan tahay hadlin uu yidhaaho markaa saahibo ma jiray ka dhigantahay hadduu saawisan yahay is-ilaalintaasi u qasadkaasi ma jirayso warar xusuusan buu taa noqonaya bal markaa calaa kulli xaalin saahiga ama naasiga isku darso oo waa dee farqi saasoo kolkol wax lagu yar kala farqi karaa jire waqtiga xaalad sahwi ama xaalad nisyaan mukalaf maaha waxaa halkan sharaxiisa raaciya umuurahan kale axkaama ee isaga waajibaya oo ay kaba mid tahay damaankii mutlafaadka oo isagoo isiloobsan hadduu wax waa isiloobeysanaayo waxbaa itlaaf u ka dhacaya ama xaqda waxdad leeyahay baaba u itilaafiya amase cibaado ilowgii ku dhaaftay qadahan uu qadaynayo labaduba waajib weeye haddii taas oo kale macnu maaha takliif waqtiguu wax ilowsanaa ee u waxsawisanaa loo jeedinayo ama lowmataa mukalaf ku ahaa ee waa adiladan kale keentee ruuxu hadduu salaad kaba seexda ama uu iloobo markuu xusuusto in marka ha tukada daliilkii ahaa iyo dee arrinta damaanka oo inoo dambayso iyadoo aan ku xidhnaynba dee axkaamtii wadciga ahayd bay ka mid tahay axkaamtan takliifgaa kuma xidhna oo ruuxu inuu waxaan garanayo xusuusan yahiy waxyaalahaas damaanka kumaba xidhna umuurahaasunbay noqonaysaa faslun wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wakadalika waxa saas oo kale ah oo macnaa isna aan amarkii iyo nahyigii aan hoos iman ahayn saas oo kale ama saa dee aan iyada loola khidaabayn ama aan wax lagu kalifayn ruuxii ilowsanaa ayaa laa yajuusu aanay u banaanayn khidaabu naa'imi ruux hurdaa khidaabkii waaba kii xadiidku yimin qalamka laga kor yeelay walalmajnuuni ku waalan oon caqligiisiba suulay kaas isaga khidaabkiina aanu u banaanayn wala sakraani sakraanna fii xaali sukri walow isagu mutacadi yahay haddii uu waxaan dee wax macsiya oo u badheedhay oo uu isticmaalay uu jiray tasarufaadkiisana in badan oo culimada ka midi ciqaab ahaan ay u taseexiyaan haddana wax khidaab uu fahmayaa ma jirto oo wuxuu garanayo markaa fahmayaa ma jirto kii sakraan kaana fii xaalati sukrihi isaguna dee ruuxa mukhaadabka maaha liannahu low jaaza hadduu banaanaado khidaabuhum iyaga khidaabkooda khidaabku halkan waa takliifkooda wax lagu kalifaya maca zawaal ilcaqli caqligoodiioo suulay iyaduu jiro oo dee ruuxii majnuunka ahna caqligiiba waa suulay kana dee hurdana caqligiisii taqdiya ku timo waa kanoo wuxuu og yahay maba jirto xaaladan hurdadiisa walow dee arrin dabiiciya ay hurdadii ay tahay kana isagoo xataa mutacadi haba ahaadee laakiin xaaladan caqligiisi tegay sakhraanka uyanu wax kala garanahayn ee isagana caqligii ma jiro haddaba haddii wuxuu leeyahy dadka caynkaasi ay mukalafiin noqdaan iyadoon idraagga iyo fahamka aanay lahaynba ee gaar ahaana kawaalan iyo ruuxii hurday iyo ilmaha yara inoo dambeeya iyo xadiid keliya oo shamdhinaya ayaa waxa weeye iyagu yimi asxaabu sunan ay wariyaan oo ah in dee qor saddex qalamka takliifka laga kor yeelay oo ah dee macnaa aan loo qabanayn waxyaalahan ama khidaabkii aanu iyagii laazim ahayn oo kii waalaaya kii hurday iyo kii isagu bal maalan isagu yaraa taasaaba jira waa umuuraha halkan dee inoo tusaya daliil ahaan haddaba wuxuu leeyahy haddii kuwaas la yidhaaho mukalafiin bay inoo khidaabkoodaa bannaan lajaaza waa banaanaanayaa oo u banaanaan lahaaba khidaabulbahimati dee bahimada aan caqligaba lahayn khidaabkeed wadifle ilmo yarow filmaad iyo dharabta ama xoolka kuba sugan khidaabkiibaa banaanaa wahada laa yaquuluhu axad ujeedada haddii kuwa hore bal maalan naaimkii ama sakraankii oo kale cida ay leedahay waa mukalaf u maqshaaye ciqaab ahaan dee kuwan dambe ee ay isku midka yihiin ee waxaa ka dhexeeya zawaal lcaqli mid kastaba uu yahay ama cadam alidraak uu yahay waxaweya cadam alidraak ayaa iyagana khidaabkoodu banaanaan lahaa cidee taas dhihina maba jirto adugu bal maalan qolooyinkan laba arrimood baa kala jiro midna waa waxyaalaha khidaabkan wadciga ay ahaa ama xaggan baabkan ah inay dee axkaamtan asbaabteeda ku xidhan iyadoon la eegin ciday kasoo fushay ruux caaqila inuu yahay iyo inaanu ahayn midna waa axkaamtan takliifiga ee iyadii u baahan qasadka uu inoo soo sheegayo ruuxu inuu taqarub ulaba imanayo wixii axkaamta caynkaas ee taqarub loola imanaye takliifiga ahay ee umuurahan baa u shardiyay inuu ruuxaasi uu dee ruuxa baaliqa caaqilka ah bal uu noqdo taasee wixii hagaag u fahmaya idraaka iyo tasawurka iyo niyadaasi ay ka suurtogelaysaa maqasadkaas ama waxyaalahan ka yimaada axkaamtan iyo asbaabaheeda oo bal matalan haddii itilaaf dhaco waxa weeyaan dee waxa meesha waa sabab wuxuu u noqonayaa un damaankii inagoon eegin cidda bal matalan itilaafkani kaba soo fulay cidda itilaafkani kaba soo fulay aan eegin saa daraaddeed xataa bahiima iyo xayib markaa neef xoolo oon hadalba lahayno caqli iyo garashaba lahayn haddii waxay zarac daaqdo ama waxay tilaafiso oo xaaladii ay ahayd ninkan lihi inuu ilaaliyo ay tahay ama isaga xaggiisaun taqsiri meeshii jiro damaan baa ka imanaya waxa itiraafkii ka dhacayna waa bahiimo damaankani markaa takliif baabkii maaha ee waa baabkana ilaahay subxaana wa tacaala si dadka waxooda loogu ilaaliyo ama cadligan dhan ee dee ruux kastaaba way tahay inuu helo wixiisiina ay u dhowrsoonaadaan uu axkaamo asbaaba kaba ratibay oo haddii sababtaa la helo xukunkaasina imanaya iyadoo ciddii uu kasoo fulay aan laba eegin markaa markay noocyadaa tahay qolooyinkan oo dhan wuxooda way ku imanayaan oo ruuxii hurday imaka hadduu isagoo hurdo wax isku rogo wixiina waxay dad leeyihiin oo halkaa uu ku jabo ama uu fasaado damaankii waa jiraa mukalafna ma aha haddii ruuxi uu intuu isrogo uu ruuxba sidaa ku dilo wixii ka imanayay dee inay qisaasimo imanayse laakiin diyadii hadday tahay iyo kafaaradii labadiiba way imanayaan hooyadaa ilmaheeda naaska ku dawayse cid kastaba ugu naxariis badan hadday ilmihii iyadoon suga intay ku seexato uuna hoosteedii uu galo ilmihii saa ku baktiyo kafaaradii way taallaa oo kafaaradii waa heshay waayo waa axkaam wadciga weeye oo waa axkaamtii laakiin ruuxani aatimayahay tan khitaabkan oo aynu ka hadlayno waa ka ismiga iyo dembigu ka imanaya kaasi markaa qolooyinkani shaqo kuma lawa allahuma sakraanka dee culimada in badan oo kaba mida aan nidhaahno tasarufaadkiisa way taseexiyaan kasoo qaad hadduu dalaaq rido hadduu waxyaalo cibaadaadkiina waxweeyaan qadaheed iyo wixii waa lagu wada leeyo marka umuurahaasi maaha inuu khitaabkii fahmaye maaha ina khitaabkii waxaa loo wada baahan yahay waxaan khitaabkan aad fulinaysa inaad fahamsayse ee arrintu isaga tacadigan jira ayaabay dee ciqaabti imanaysaa saasay dee tasarufaadkiisa iyo umuuraha qolooyin dalaaqiisu ma dhacayana oo waa tan uu imika sheekhu inoogu socdee iyadna way jiraanoo wajahadooda iyo qowlkooda xooggale le xaaladaas oo dee kale waa masalada faslan waama almukrahu ruuxii iyada la qasbay kan mukrahina waa ka aan ina dee manduuxo iyo meel uuga leexdaa jirin waxaan lagu qasbayo inuu adkaysto ku sabro wixii dee loogu hadidayay mooye hadduu dee taa u adkaysan waayo waxaan waa inuu ilowba ilow sameeya arrintuu noqonaysaa haddaba kaa mukraha ah fa yasixu waxaa ansaxaya dukhuuluhu gelitaankiisa uu soo gelayo fi lkhidaabi khidaabkii wa takliif takliifkiisu gelitaankiisu waa ansaxayaa taas ba weeye xagga hoosena raqamkay qabteen waliannahu caaqilun baaliqun takliifkii taxta takliifi takliifkan hoostiisa uu soo galo uu mukalaf noqdo oo waxaan bal matalan dee maanta lagu qasbayo ficilkii iyo katagii toona uu mukalaf ku yahay taasi ma ansaxayso ee aale oo kaleo ruuxan mukriha gacantiisa ku sugan buu noqonayaa ikhtiyaarnayna ma lehe wahadaa khada-unkaasi waa qowl khada ah liannahu low lam yasixa haddaanu ansixin takliifuhu inuu takliifkiisunu xaalat alikrah xataa mukalaf aanu ahayn lama lamaa kullifa laguma kalifeen macnaha laguma kalifeentu halkan lama waajibiyeen weeye oo isagii waajibkumuu noqdeen laguma kalifeen tarkal qatli dil oo uu ka tago maca alikraahi ikraaha maciisa oo macnaa waxa weeye intan dambe cibaaradiisu waajib kumay noqoteen inuu dilkan lagu qasbayo ee lagu hadidayo dee isagii meel lagu qasbaya taas inuu ka tagaa waajib kumay noqoteen haddii dilka lagu qasbayo dee waxaana jira in dee waxweeyaan muslimiintu ay ku ijmaacsan tahay ruuxii maanta haddii bal ka soo qaad nin askari ah weeye ruuxana bikayri xaqin baa lagu dilayaa isagii baa la amray inuu fuliyo arrinka dee meesha iman karee ugu weyne waxa weeye hadduu waxaan fulin waayo in isagii la dilaa meesha taalla ama cid aan taaba ahayn ka soo qaado ruuxan baa lagu qasbayaa inuu diro waxaana dee lagu hadidayaa isagii haddii aad diri weydo adigaa lagu dilayaa xaaladaas oo kale waata uu sheekhu ka hadlaye waana wax lagu ijmaacsan yahaye ruuxani maanta ikhtiyaar waa waxa weeyaan halkan takliifkii waa jira mukalafku ku yaho waxa la faraya ama uu mukalaf ku yahay inuu dilkaa ka dheeraado oo ruuxii mukriha ah ee waxaan ku qasbaya inuu naftiisii uu kaba daafaco dee haddii meesha waayo taas waxa ay tahay dee hadduu leeyahay waa lay dilaya haddaan ninka dili waayo meesha waxa taalla naftiisii buu naftan kale ku furanaya ruuxani waa ruuxa muxtaramka ah dhigiisu aanu bannaanayn isagii baa la leeyahay waa lagu dili haddaad dila markaa tiisaa ku adkaysta weeye si uu isagu dil uga badbaado ruux kalea dilkiisa kuu bannaanyay ma taallo taasi waa isna aatim bal waa dee ruux mukhtaaruu noqono ruuxii kaluu laba mid yahy marka hadday tahay wixii ka iman laha dilkaa iyo hadday tahay ismigii iyo dembigii waa imanaya marka kala diintaasi jirta buu le waa tu daliishanaya imaka waa tu daliishanayo haddaynaan odhan waa mukalaf maanta waajib kumay noqoteen waxaan isaga la farayee ah ruux kaloo bikayri xaqin laguma dilo inuu ka dheeraado oo uu ka taga iyadoo ikraahi jiro may noqoteen mukalafkumuu noqdeen dee waxaanan ognahay oo lagu ijmaacsan yahay inuu xaaladan mukalaf yahay uu ku qasba dee sharcan uu dee isagii maamuur uu ku yahay inuu waxaan kaba dheeraado markaa dee waa mukalaf oo haddii kale uu ku dambaabayo hadduu wixii fuliyo arrin kalena bal markaa taas wey walianahu isagu caaliman maanta waa ogyahay oo ma la mid ma aha ruuxii waxilowsanaa ruuxa waalan kan sakraanka ah oo waxaan dee macsiyada ah ama waxaana waa ruux garanayo og qaasidun waana u qasayaayo ma ilowsanee ilaa maa yafcalu waxaan uu samaynayana waa u qasayaa fa huwa ka hayri lmukrahi markaa kii la qasbayay ma kii aan la qasbahayn oo kalun buu noqonaya macnaa wuxuu leeyahay oo hadalkiisa ku sugan kan mukraha iyadoo looga qiyaas qaadanayo kii isagu mukhtaarka ahaa waxa dee ka dhexeeyaana caqligii labadii dhinacba waa jira qudradiina labadiiba waa jirtaa in waxina waa ogyahayaba taas weyn aduu kollay masalada ikraahu dee waa masala intan ka yar waasacsan suuro keliyaana tan aan ijmac ahaan usoo naqlinayna ay tahay marka waayo ruux oo naf laga gooyo ama la dilaa dee la mid maaha itlaaf maal iyo wax kaloo la sameeyo lamid maaha kolleyna aimadu dee shuruud gaar ahaaneed oo bal marka loo shardaye si ruuxan ikraahiisani uu noqdo ikraah muctabara oo hadduu tasaruf ahaana tasarufkaasi aanu u fulin hadduu wax kaluu sameeyey ahaana aanu ithm iyo dembi aan ugaba iman dee shuruudo kolley macruuf oo maxaalisheeda macruufka ayaa dee kuba sugan ayay sheegaan ama dee noos jirta de ilaahna subxaana wa tacaala qur-aanka waa tan ruuxan lagu qasbay inuu kelimadii kufriga ku qowlo isagoo qalbigiisa ku xasiloon yahay iimaan dee taas loo fasaxay baa kol haddii aanu adkaysanayn hadduu sabrayo oo wax kastoo ku gaadho uu ku sabrayo waa dariiqii fiican dee aada u fiicanba laakiin haddii kale waa loo siiyo ruqseeyo ruqsa u haystaa inuu kelimadii ku dhawaaqo oo qalbuhu mudmainun biliimaan si ilaahay baa kaba cabiray kole dee qalbigiisna uu ku xasilnooyo iimaankii obal taas kufribaaba ikraah kaba yimaadaa marka aqwaal kalena waa ka imanaya afcaalna waa ka imanaya laakiin afcaashiibaa qatliga ka duwan qatliga waxa meesha la gaadhsiin karaa eg bal haddii ay tahay waxaan xoolaha baabiya ama waxaan sameeyo oo kale oo wax isaga dhibaya oo dhib weyni ugu sugan tahayna lagu hadidayo dhibtiisa ee gaadhaysa iyo waxaan la leeyahay samee way kala duwaynoo dhibtaysa ee gaadhaysaa badan tan baa ikraahi markaa suuradee dee shuruudiisu buuxsanta banaynaya laakiin markay dil noqoto dee arrinka iman karaa waa isagoo la dilo un haddaba si anigu aan u noolaado ayaan kii kala dilaya ina waa lay qasbayaaye oo naftaydii baan ku badbaadinaya taas markaa meesha ma imanaysa isagana atim buu noqonaya ina fircawna wahamana wa junuudahumaa ciidamadoodina waa la raaciya aan ikhtiyaarka lahayn kaanuu khaadibiin baa ilaahay yidhi bal marka haddaba taas wey sinadoo kalena kolley dee waa iyadna waxa weeyaan ikra kama yimaada bay barhkood yidhaahaan iyadoo lagu qasbayo ruuxu inuu sinaysto oo dee waxaabay leeyihin ruux aan idna doonahayn ikhtiyaarba lahayn oo dee dhibka saha la gaadhsiiye aan ikhtiyaar lahayn hamaba ma qabanayso haddii intishaar iyo waxyaalahaasi waa ruux nooc ikhtiyaar jiro unba taasoo kale walow iyada haweeney markay noqoto haddii la qasbo zina lagu qasbo ismi aanu jirin wax uga imanaya aanu jirin bal markaa dee waa raggii oo kale ay suuradan soo qaadaan laakiin waxa aan leeyahay maaha macnuu in makrah kasta wixii loo qabanayo dee xadiidkaa garanaysana waa kii macruufka in ilaahay ummadeennan kaba dhaafay wixii lagu qasbo laakiin wixii baa maraatib yeelan wixii baa shuruuda yeelan xuduuda yeelan maanta tu ka hadlayaana sheekha qasadkii waa jira ruuxani waxaan waa ogyahay weeye oo taas waa jira e markay qatligan iyo nooca ikhtiyaarna noqotaana waa iska jiraan bal markaan khitaabkii isaga waa jira laakiin waqti ismi jira iyo waqti aanu ismi jirinba waa imanayaa buu leeyahay faslun wa ama sabiyu ilmihii yaraa falaa yadkhulu ma gelayo fi khitaabi takriifi dee waaba waxa weeyaan wacan isabiyi xataa yakbar ilaa weynaado inay faham hagaagsanba ma jiro xataa hadduu noocyo faham jiro garashadii fiicneed meeshu ma jirto weli caqligiisi muktamil ma aha haddaba khitaabkii takliifka ma gelayo khitaabkii takliifkuna amarkiiyo nahyigiiba waa inoo shamlinayaan fainahu warada sharcu sharcigu wuxuu ku soo arooray biisqaadi takriifi canhu waa saddex dii xadiidkii ahaa qalimka laga kor yeeray diibaa ilmihii yaraa ilaa uu ka weynaanayabaa ku jiray ka isagu hurday ilaa uu kasoo toosayo kii waalaa ilaa uu ka miyersanayo wa ama ijaabtaasi bal markaas sharcigii baabataa ku yimi amar iyo nahyi taasoo laazimaya ma jiro wa ama ijaab alxuquuqi xuquuqda waajibitaankeedii ama la waajibiyey fii maalihi xoolihiisii xuquuqda waaba zako hadduu maal leeyahay dee zakadii waa laga bixinayaa sikadna dee waa umuurihii takliifkay kaba mid ahayd haddii kaba soo qaado waqtigaasoo kale cid nafaqadooda ay saaran tahay dee ilmo yaroo kale oo wax loo meeriyo kasoo qaado xoolaana waa leeyaho nafaqadii oo kale iyo maalkiisii waa wax laga bixinayo dee waana intaa haddaba wuxuu leeyahay waajibintaa xuquuqda la waajibiyey maalkiisa taas la waajibiyey fayajuusu waxa bannaan an yadkula fiiha xaggaa wixii ku tacalluqsanaayee khitaabee yimi inuu hoos galo oo uu kaasi ku yimaaduu shamliyaa waa bannaan tahay wadalika kazakawaati wanafaqaati sida sakooyinkii iyo nafaqaadkii maxay sababtu tahay faina takliifa takliifkan iyo walkhidaaba khidaabku fii dalika ee umuurahan xuquuqdan maaligaa ku tacalluqsani calaa waliyihi isaga lagulama hadlayo isaga lagama doonayay inuu fuliyo laakiin weligiisii xoolihiisa gacanta ugu hayay ayaa korkiisa uu saarayay duunahu isaga duunkii ay duuna sabiil de arrin kalena waxa weya qeybta nafaqaadki iyo waxyaalahan waxay noqonaysaa min qabiili rabdi laxkaami biasbaabiha ee baabkii takliifka mahoosan dee damaankan aan soo sheegnay ee isaga kii waallah hadduu wax jajebiyo iyo ruux hadduu dilo iyo waxyaalo balama caaqiladiisu ha qaado hadduu waxyaalo maal lahaa maal lagaba bixiyo dee waxyaalahan itilaafaadkii oo kale ayo umuuraha caynkaasee jira waa sidee waxaweyan ilaalinta dadka waxoodii la ilaalinayo cadliga taamkee shariicadii jira weeye maha macnuu inuu isagu mukalaf yahay ma aha ee waxa ay tahay min qabiili rabdi laxkaami biasbaabiha oo haddii dee itlaaf la helo xukumkaasa ka iman haddii bal matalan dil caynkaasi dhaco waxaasaa ka dhalanaya lama eegayo yuu kasoo fulay macaaqil buu kasoo fulay hayru caaqil buu kasoo fulay waatan bahay-imtaba waxyaalo ay bahiimo kasoo fulay damaan ruuxii lahaa uu fuulo damaan baa fuulaya marka tana taa baabkeedii bay noqon waa min qabiila rabdi laxkaami biasbaabiha ee maaha oo dee tan kale ismi iyo dembi kaba imanaya sida salaadiiyo soomkiiyo wixii la mid maaha cidda wixii fulinaysaana waa ciddii maalkiisa gacanta uu ku haysay ayaa dee maalkii ka bixinaysa ee isagii maaha ka markaaba laleeyahayna wixii bixi faslun bal waama alcabiidu kollay qeyb waa oo kaba yimi xaggan khitaabkan waxaanay u hoos imanayn ama aan khitaabkan iyaga loogu jihaynaynin loogu jeedinayni faham la-aan iyo waayo shardiga takliifku waa caqli iyo fahmi baa loo baahan yahay ruuxu inuu garashadii leeyay fahamkii leeyay waxaan loo jeedo uu fahmayo marka bal qeybtaasi waa qeyb inoo dhammaatay imika halkamni waa qeyb kaba duwanoo khaasatan alfaadahan iyagu yimaado ee keenaya amarka iyo nahyiga bal dee markaan luqa ahaan eegno siiqooyin kala duwan baa jirto imika rag iyo dumar oo kale waa kuwan alfaadihii bay kala leeyihiin loo kala isticmaalo ama magacyo san dee haweeney iyo ama rajul iyo imro oo kale ha noqdo ama san dee damaa'irtan ficilada lagula khidaabaya raacsanaya ku kala duwan haba noqoto bal umuurataa kuba tacalluqsan oo ah hadduu amarku siiqada kuba yimaado miyuu ciddan shabcideebuu shablinayaa luqadii waxbuu ku shablinaya dadkii kalena magaarayaa mise maayo umuurataa ku tacalluqsan baa inoo iman waxaana isoo hordhiisiyeen dee addoomahan iyaga cid kale ay leedahay had iyo goor khidmo dad kale ku shuqloon iyagana xaalkooda wuxuu yahay khilaafkoodi iyo hadalkoodii marka wuxu uhi waa malcabiidu addoomuhu fa inahum yadkhuluuna way gelayaan addoomihii fi lkhidaabi khidaabkiibay gelayaan khidaabkuna dee uu inoo soo celcelinaya waa amarkiiyo nahyigii wamin oo ujeedadu ruuxan addoonkii inkastaba khidmo nin kaleha ku shuqloonaado ha noqdo gees saa amtico oo kale iyo xoolo wax loola tacaamulaye laakiin wixii dadkan kale ee xaraarta alla faraysa cibaadaadkii oo kale iyo waxyaalihii lagaba nahiyay ee dee macaasiya waxa ahaa iyagana waa wax ee laga rabo inay fuliyaan ama hadday tahay ficil hadday tahay ka tag weeye allahuma dee waxyaalihii milkigan la leeyahay iyo khidmadan dad kale ay kuba shuqlooyin aanay dee waxa weeyaan axkaam ahaa ee bartaa looga soo reebay istifnaa-aada un mooye laakiin suguud khidaabkii way gelayaan wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kama mida man qaala ku yidhi laa yadkhuluuna ma gelayaan fii khidaabi sharci halkaa miimtaa zaa'ida uun sharciga khidaabkiisa oo khidaabkan sharciga ee amar iyo nahyi leh ilaa bidaliilin daliil mooye oo haddii bal maalan camal la ysfaro camalkaa ama khidaabkaa halkaa kuba yimi axraartiibaa horta uu muwajah ku yahay iyagu haddaan daliil u helo in kan laga doonayo ayay ku geli karaani haddaan daliil jirin ma hoos imanayaan wa hada khada-un qowlkaasi waa qowl khada ah hoo dee kollay kuwaa xujadoodu waxa weeye waxay arkeen dee acmaalo kala duwan oo aanu ruuxan addoonkii mukhaadab ku ahayn jumcadii oo kale may laasim ahayn oo kale xajkii ma laasimayo jihaadkii iyo waxyaalahaasi muu laasim ahayn dee bal nafaqaadkii iyo umuuri adigu bal dee umuuro iyaga aan axkaamtoodu laasim ahayn baa jirtay markay taa arkeen bay ka dhigeen si ay tacmiimiyeenoo macnaa khidaab kastoo yimaada haddii daliil inoo caddeeyay inay iyaguna ku jiraan way soo gelayaan laakiin haddaan daliil caddayn ne waa taa ay jiraan axkaamo kala duwan oon iyagii laasimayn aan arkayne khitaabka ma soo gelayaan laakiin taas wuxuu sheekhu yihi waa qowl khada ah weeye waayo dee waxweyn axkaamaha kale laasimayay baaba badan marka waxay noqonaysaa in hadalka uun la cagsiyo oo la yidhaha wixii iyagii yaa ayuha aladiina aamanuu haddii la yidhaha dee mu'miniintii bay kaba mid yihiin yaa ayuhannaas haddii la yidhaha dadkiibay kaba mid yihiin axkaamo kala duwanna dadkiibay la wadaagsadaan marka wixii aan daliil u helo in laga soo reebay kaa way ka baxayaan wixii kalese khidaabkii iyagiina waa u yaalla o saa u axraarta uguma yaallo lianna alkhidaaba khidaabkani yaslux lahum waa u suubanaya haddii la yidhaha ya ayuha aladiina aamanuu dee muminiintii kamid weeye muminiintii way ka duwanyihin lama odhanayo haddii la yidhaha ya ayuha nnaas oo kale waa ku jiraan haddii balmaad markaa wixii dee khidaabkani waa u suubanaya luqa ahaan weeye kamaa yasluxu lilaxraari axraarta si ugu suubanayo markaa saa daraaddeed wixii laga soo reebo ee istifnaa-aad unbay noqon wixii kale waa xukm yagana laasimaya faslon waa malkufaaru gaaladii oo gaaladii fa inahum yadkhuluuna oo bal markaa addoomihi waan kaba soo baxnay kollay dee qowlka inuu horreysiyeen jumhuuru lusuliyadi alfuqahaa oo aimmadii afarta ahayd iyo agtara atbaacihim iyo jamaacaadkii salafku ay kaba midiyay ama jamaacaat min asalaf ayaa qowlku uu kaa yahay kuwan dee uu reebayna kasoo reebayna waa xaggan wujatu nadarkooda waa taan sheegnay iyo wax hadalkoodan keenay laakiin qowlka sababkii waa kaa hore un waa malkufaaru gaaladii fa inahum yadkhuluuna way gelayaanoo aydan fi lkhidaabi khidaabkii amarkan iyo nahyigan iyaguna waa cid loo jeedinayo oo way gelayaan bal taasba wey marka kollay waxaan bal kala qaadaynaa laba xaalo midi waxa weeye waa umuurahan usuusha diinta la yidhaah iyo iimaankii mithaal ahaan iimaankii amdaan idhaha kaba soo qaada umuuraha usuusha diinta taa iyada waa lagu ijmaacsanyaho oo dee khilaaf kama taagna inay halkaa khadaabkaas ay ku hoos jiraan ama amarka iyo nahyiga halkaa kuba tacalluqsana waxaa adugu amarkaasi uu iyaga laasimayo oo bal dee waata diintii loogu yeedhayo loo bandhigayo ilaah rumeeyo la leeya wixii kale la rumaynayay baa rasuulkiisii bal markaa khadaabku hadduu ku tacalluqsan yahay iimaankii iyada taasi waa hal ijmaac weeye waxay usuul diinahayd bal dee waxaan yeedhitaankan iyo diintan loogu yeedhaye lagula dagaalamayo umurahaasi keenayba waa inay wax mukalafiin kuba yihiin waxaa markaa meesha halkan khilaafkan uu inoo soo dhiganaya ay tahay waa wixii furuucdii shareicada ahayd oo furuucdii shareicada sadeebl matalan hadaan eegno salaad iyo soomkii iyo acmaashii kale in umuuraha usuusha ama iimaankaba aan ahayn ayaa culimada kalaamkoodan ay halkan ka hadlaan uu yahay waana tanaan aqwaali kuba sugnaa iyo qowlka si uu raajax yeeli doono sheekhu wa min asxaabina man qala bal markaa dhaba taasna ee qowlkoodan raajixa in badan oo ahlu cilmiga kamida ay qabaan ama intooda badani waa inay tanna wixii furuucdiina ay mukhaadabiin ku yihiin ama mukalafiin ku yihiin waxaanay taasi kaba dhigan tahay si uu sheekhu waydhaa musanifkani tawajuh alkhidaabi calayhim wuxuu kaba dhigan yahay uun waciidkii kuba tacalluqsanaa ka taga waxaan laga tago sida salaadii oo kale kasoo qaad ama soomkii waciid baa meesha jira ka dhalanaya katagooda oo ruuxii dee ka taga isagoon ina wax cudurdaara lahayn waciid iyo goodi weyn baa uba yaala oo ah dee ciqaab la mudanayaba oo taasi ciqaab laba mudanayo haddaba waciidka caynkaasi iyagana waa ku tacalluqayaa weeye marka waxay noqonaysaa taasi oo waxa weeyaan way ku tacalluqaya waciidkaasna ama ciqaabta la mudanayna aakhirayhay oo arrinku markaa wuxuu inoo noqonayaa cibaadadii inay sameeyaan waxa weeye iyagoo macal kufri dee gaalnimadan kuba sugan oo gaalnimadan ku sugan cibaadadii la kaalaya ujeedadu maaha qadaheedu oo hadday soo islaameen lagu yeelanayana ujeedadoodu maaha ee waxa weeye dee horta waciidka ciqaab aantii kufrigood ahayn si aayaadkaba inooguba imanayso lagu ciqaabayaana waa jira dee waxaana la farayaa iimaankii iyo camalkiisiina uu lala socday ama cibaadadani iyo wixii ay ku ansaxaysay iyadu ay ku hagaagayso iimaankiya ayaa khidaabkii ama loogu wada jeedinayayo taas hayemaha macnuhu inay fii xaalat lkufri cibaadadu ka ansaxayso haddaba wuxuu yihi wamin asxaabina man qaala laa yadkhuluuna fi sharciyaati asxaabta waxaa kaba mida ku yidhi waxyaalahan sharciyaadka ah iyagu waa ma'muuraadkii iyo manhiyaadkii iyagu taas ma soo gelayaan waa mid wa min annaasi oo dee iimaankiiy waxaasi waa gaale laakiin umuurahan kale maamuraadkiiyo manhiyaadkii furuucdii ahayd ma soo geliyaan kuwa yidhi baa kaba mida min annaasi culimada qaarkoodna waxaa kaba mida man qaala ku yidhi yadkhuluuna fi lmanhiyaati waa qowl xanafiya imaamintooda badan ee lagaba soo naqliyo waxyaalahan manhiyaadkay gelayaan markii hore sharciyaadku labadaba ma'muuraad iyo manhiyaad waa inoogu dhamayd ee manhiyaadkay gelayaan oo umuurahan macsiyooyinkee la leeyahay ka dheeraada waa iyagana mukalafiin bay ku yihiin oo taasi niye umay baahnayn ka dheeraantoodiiyo ruuxu hadduu ka fiuun bay ahayd ka joogsi bay ahayd oo hadduu ka joogsado dee uu ka dheeraaday bay ka dhignayd wixii macsiyada ahaa marka waxa aan niye u baahnayn cibaadadii niyo qurbo ayay u baahantay inuu u qasto uu yidhaa ilaahay buu ugu dhowow taasi kaga ansaxaysa ee niyo la-aan hadduu ku sameeyo may ansaxayn gaalkuna niyo ma laha oo dee niyo halkan oo niyo qurba kama ansaxayso ama kama dhacayso xaggan laakiin tani waxay ahayd un in laga dheeraado macsiyadii oo qalbigaagiiba kuwa soo dhicin karo hadaad ka dheeraato waad ka dheeraatay bay ahayd haddaba taasay hoos gelayaan ay mukalafiin ku noqonayaan duuna alma'muuraati ma'muuraadku qasad bay u baahnaayeen niyay u baahnaayeen isaguna dee ehel niyo ma aha taas ma'muuraadkii mukalafkuma aha laakiin sheekhu wuxuu ihi qowlkaa hore ayaa dee qowlkooda ay u badan yihiin raajixina iyo uu yahaye wdaliilu waxa u daliila calaa anahum yadkhuluuna fi ljamiic hadday tahay ma'muuraad iyo manhiyaad iba inay loo jeedinayo oo ay gelayaan ho amarka ama khidaabka hoostiisa si ay khidaabkii iimaan layskula khidaabayay ama layskula farayayba ay u galeen waxa u daliila qowluhu tacala ilaahay qowlkiisi weeye uu yihi maa salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliin oo markii iyaga ilaahay inooga soo ilaahay baa inooga soo warramaya la weydiiyo ama la weydiiyo naartii waxay ku galeen maxay sheegeen oo yidhaaheen lam naku min almusalliina kuwii tukanayay ama kuwa tukanayay kamaanaan mid ahaynoo maanaan tukan jirin ee walam nakun nudcimu lmiskiin labadan markaa idcaamu lmiskiin iyo waxa weeyaan iyo salaaduba waa umuuraha ee furuucdii bay ahayd waxaanay sheegeen in lagu ciqaabayo oo naar waxay ku galeen labada ay tahay imaamkiina waa kuwa sheego wa kunaa nukadibu biyowmi ddiin oo taasna waa asalkii weynaaba marka haddii aanay haddaba mudan khidaabkan marka horeba salaadan iyo idcaamulmiskiin ee la yskala khidaabay aanu mid iyagana waxa weeyaan ay hoos gelayaan aanu ahayn ee ciqaab gaara laguma ciqaabin sidaa sheekhuba ka cabirayo walow lam yakunuu haddaanay ahayn mukhaadabiina kuwa lagula hadlay bisalaati salaadii oo lagu kalifay aanay ahayn lamaa caqabahum allahu calayha ilahay uma ciqaabeen waweylu lilmushrikiina aladiina laa ya'tuuna zakatana waa ta aayad kalaba ahayd oo ilaahay tiri kuwa mushrikiinta halaag leh ayuu muxuu sheegay waa kuwaan zakada bixinaya laa ya'tuuna zakata markaas adigu ay tahay dee meeshii horta maaha markan la leeyahay mukhaadab bay ku yihiin waxyaa ma'muuraadka ah inay gaala ka ansaxaysa horta maaha taasi mid kalena way jirtaayo hadday soo islaamaan wixii sakaa ilowsanaa ama hurday wixii dhaafay waqtigaa mukhaadab mu ahayn baynu idhi wixii iyaga dhaafay cibaadaad ahaa inay dib markaa ula yimaadaan baa laga doonayay kii sakraanka ah inuu la yimaadaa lagaba rabay tiina kula mid maaho kol hadday soo islaamaan wixii horeo dhanba iyointahu yukfar lahu maa qad salaf waa laga dhaafayaa ee arrinku waxa weeye in laakiin dee bal matalan kollay arrinkuna aakhiru taas muuqanayaaye sid iimaanka looga doonaya acmaashii kalena ay looga doonaya mukhaadabiin ku yihiin marka wixii ka dhalanayay taas ka tagaa ka dhalanayay cibaadada mithaal ahaan lagaba tago ee waciidkii oo ku tacalluqaya istixqaaqul cadaab ahaa kii baa jirayo waana kuwan dee iyaguba ilaahay inooga soo naqliyay inay odhanayaan ilaahay inoo sheegay inay odhanayaan lam naku min almusalliin ay odhanayaan oo macnuhu taa weeye laakiin maa inay cibaadadii hadday la yimaadaan ka ansaxayso waqtigaa cibaadadii la kalay leey ee dee iimaankii baa la faraya cibaadaduna dee markaas waa la faraya cibaadadii shardigaas iimaanka u ahaa gees kalena waxa weeye qadana laguma doonayo ee waxay tahay waa ciqaabtaa ama waciidkii inay mudanayaan waliana salaax alkhidaabi khidaabka suubanidiisa lahum iyaga u suubanaya ka salaaxihi suubanidiisi weeye min muslimiina muslimiinta uu suubanaya tani waa xaggii lafdiguu leeyahay oo haddii la idhaaho yaa ayuha nnaasu yaa ayuha aladiina aamanuu cibaaro kale yaa ayuha nnaasu laba yidhaaho dee dadkiibay cibaaradani saa dadka muslimiintaaba ay ugu suubanayso waa dad eh iyagiina way u suubanaysaayoo ina waa dad oo beenaasnimadii waa laga helayaa falamaa dakhala almuslimuuna muslimiinta markay cibaaradaas luqa ahaanba ama lafdi ahaan yaa ayuha nnaasba ay hoos galeen ee ay taasi iyagii ay noqotay kuwo dayna way ku sifoobeenee wixii lagula khidaabayo taa ku tacalluqsanaa mukalafiin ku ah wajaba waxa waajib ah an yadkhula alkufaaru gaaladna ay galaan oo macnuu waxa weeye imika yaa ayuha nnaas oo kale dee alkufaarna min jumlati nnaas weeye marka kole dee min jumlati naas ka yimid yihiin kaanuu daakhiliina fiihi weye khitaabka caynkaasa way hoos gelayaan iyaguna faslun wa ama nisaau dumarkii fa inahuna iyagu laa yadkhulna ma gelayaan fii khidaabi rijaali ragga khidaabkoodii ma gelayaan oo ma hoos gelayaan wa qaala abubakr bnu daa-uuda wuxuu yidhi waa ninkii aan hore usoo maray iyo wa asxaabu abi xaniifata abi xaniifa asxaabtooda kollay dhammaantood ma wada ahaye waa barhkoodun weeye saasarkhasi iyo waayo amidi wuxuu kasoo naqliyaa intooda badan inay jumhuurulculamaa waafaqsan inay masalada ku waafaqsanyiin laakiin waa bacd alxanafiya walow sheekhu u tacmiimiyey waxay yidhaaheen yadkhulna khadaabka way hoos gelayaan wahada khadaun khadawin bal masaladani kolley xag alfaadeed bay inta badan ku tacalluqaysaa waxa weeyaan waxaa jirta bal cibaaraadkii haddaan idhaahno rajul iyo imro oo kale dee rajul marka la yidhaah ama yaayuha rajulu oo kale haddii la yidhaaho ninkii unbay kuba dhacaysaaye haweenaydii ma gelayso taasi waa maxal wifaaq wixii lafdiga dumar u khaasaasa haddii muanas lagaba cabiro unsa laga cabiro ama imraa laga cabiro ama waxa weeya dee niswo laga cabiro kale ama fataat laga cabiro iyadana raggi ma hoosgelayaan oo raggii oo dee waa lafdi iyaga u gooniya bal taasi iyadu waa mid haddii bal matalan iyad taas way kala leeyihin waa maxal wifaaq khitaabku hadduu taa ku tacalluqsan yahay arrin kale hadday tahay alfaadahan dee mtd asbaadan shardigoo kale man iyo wixii la midka ahaa man raggana way ku dhacdaa dumarkana way ku dhacaan oo wixii khidaabka ee taa yimi oo kale saa kuba yimi dee dumarkiina way ku hoos jiraan waayo dee waxa weeyaan sida asmaada shardigoo kale iyo asmaadii mbaadka mawsuul alfaadahay kale lahayn asmaada shardigoo kale iyo wax ka dhexeeyay ahay laakiin meesha waxa taalla oo imaka halkanta ay ka hadlayaan ay tahay khilaafka culimadna uu yahay damaa'irtan dukuurta oo kale ama jamacan mudakar ee saalim almuslimuun maalan ama almu'minuun waxa weeyaan waa jamac mudakar oo saalim ragguu khaas kuba ahaa luq ahaan markan eegno haddii dee bal matalan huwa iyo anta iyo antum iyo ay dhacdona waa baabkeed oo kale taas oo kale haddii dee sharci xaggiiba weeyaane uu ku yimaado khidaabkii sharciga ahaa lafdiga uu kuba yimaado bal marka inaan waa taqliib iyo waxna odhan luqa ahaan lafdi ahaan aan eegno uun dumarkiina ma soo gelayaan oo xukumkaa ama khidaabkaas lafdigan kuba yimi ragga u khaaskaasaa jamaca mudakarkee saalim dumarkiina miyay kula jiraanoo waa xukm laasimaya mise ma laasimaya taas weeye imaka khilaafkoodu marka wuxuu inoo horreysiiyey dee kol haddii khidaabkan ama alfa damaa'irtan iyo waxana rag una ay u gaar ahayd la alfaadii ragga loo isticmaali jira ay ahayd dumarkii kuma jiraan ujeedaduna kuma jiraantu maaha xukumkaasi asalahaan inaanu laasimahayn markan eegna lafdigaa horta lafdigaa dumarkii kuma jiraan laakiin maxaa meeshii iman de haddii daliil kale aan helo oo in iyagiina loo jeeday meeshii noo cadaynaya waa sax haddii kale lafdi ahaan taasun kumaba jiraan taas baa adigu bal markaa qowlkoodan yahay hadalkiina wuu inoo socdaa qoloyna wuxuu kaba soo naqliyey may dee annisaa shaqaa'iq rijaal weeye axkaamtana waxoogaa yar uun weeye axkaamta guud waa la wadaagsadaa marka kol haddii dee axkaamta guud la wadaagsanayo iyagina way ku jiraanuna waa baab taqliibun bay noqonaysaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacala wahada khadawkaasi waa qowl khada'a lianna linisaai dumarkii waxa u sugnaaday lafdan lafdi makhsuusan iyaga u gaara oo damaa'irtiisa dee hunna oo kale iyo damaa'irtii u gaarkahayd iyo alfaadahan soo sheegay bay leeyihin kamaa ana lirijaali sa raggii ay u sugnaadeen lafdan lafdi u sugnaadeen makhsuusan u gooniya fakama laa yadkhulu rijaalu raggu si aanay u gelayn fii khidaabi nisaai dumarka khidaabkooda oo haddii dumar wax lagula khidaabo si aanay raggii ugu jirin oonay taa ula wadaagsan ahayn laa tadkhulu nisaau dumarkuna ma gelayaan fii khidaabi rijaali ragga khidaabkoodii ma gelayaan adigu bal kollay qolooyinkan waxaa adiladooda kaba mida dee qur-aanka waa tan ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'miniina waalmu'minaati iyo dee laysbaal dhigayba waa si aanay dee khidaabka haddii cibaaradana almuslimiina aanay dumarkii ugu jirin iyagiina waa tan almuslimaat almu'minaat almutasadiqaat addaakiraat saasoo kale ay laba socota waxaa kale soo dee jira dee axaadiidka qaarkood iyo asbaabaha nusulka qaarkood kuba soo aroortay inay dee dumarkii qaar waqtigii rasuulkaba ilaahayn ilaahay raggii unbuu sheegayaa dumarkii iyadoo la hadal qaadaya maba maqalino si dee bal markaa waxay iyagii ay kaba gooniyihin waana dadkii luqada ahayd oo markaas aayadaasaan aqriyay ina almuslimiina walmuslimaat oo kale iyaba ay sooga degtay iyo kole xadiid caaisha iyo xadiid bal matalan umu salama iyo bal waxyaalana way jireen bal umuurahaasay eegeen ay leeyihiin waa taasi laakiin tan ognahay waxa weeye haddana taasi waa xagga alfaada wax ku tacalluqsan eh markaynu eegno xukum ahaan iyo curfigii shareecada markaynu eegno axkaamta badankeedu waa axkaam dadkii ka wada dhaxaysa haddii xataa lafdigii rijaasha u khaaskaa la isticmaalana taqliibun bay noqon wixii dee gaar ahaan iyaga u khaasa ee ama laga soo reebay waa laga soo reebaya waxa kale dee waxaan arrinkaa guudan shareecada ku egnay marka la eego curfigeeda ayuunbaa lagu soconayaabay noqon oo dee waxyaalihii la ysfaray waa wax si guud dadkii muslimiinta loo wada faray wixii bal matalan layska nahiyeyna si guud baa la ysaga nahiyey haddii wax khaasa oo daliil gaara loo helo oo qeyb ka mida saarayana kiibaa la raacaya taas